magaceedu waa ibraahim cabdi qaasin oo u shaqeeya sarkaal sare guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha u doodo laanta xuquuqda aadanaha u doodo u shaqeeya waxaan laheynay fadhi halkaasoo aan iskugu keennay idaarada kala duwan idaaradan dowliga ah idaaradan dowliga ahayn ayadoo baaritaan annagoo baaritaan amaba research waxaa loo yaqaana wadna halkaasoo danta laga leeyahay ahayd waxaad ogsoontihiin in ay jirto maalin la dhahaa international human rights day maalinta maalinta xuquuqda aadanaha loo doodo oo loo astay in maalintaa loo dabaaldega marka waxaa jirta muddo toddobaatan iyo shan sano laga joogo hadda in heshiisyo caalami ay jireen oo heshiisihii ayakahay oo xilliga ugu horeysay xuquuqda aadanaha in la sheego nidaamka adduunka ugu horeysay in la xuso ayaa dhacda tobanka bisha kasta oo december halkan waxaan ku laheynay fadhi annagoo iska wareysanayna xaaladda xuquuqda aadanaha countiga wajeer say tahay sifo wadahadal wadanka dhanka dhaca aan ugu qeyb qaadano ilaa iyo nationalka ku dhammaan doono halkaasoo wixii xog aruurin oo halkaan ka soo bennay ay ku aruuri doonaan wadahadalka ka dhici doono national nairobi magacayga maxfuuda xaaji cabdulaahi m c eda laga soo doorta cadamusaajida wood maanta mashruucan aan meesha iskugu imaanay waxaa waaye arrin ka xisaabsan xuquuqda biniaadanka ee human righta xafladda noo qalqaalisay oo aada iyo aada no dadka iskugu yeerto wacyigelise arrimaha shaqada weyn ay haayaan iyo waxqabadka ay dadweynaha wajeer ay u qabanayaan waayo arinta ka xisaabsan oo dilka iyo dadkan la waynay waxaan ay ka hadlayaan maanta badanaa waxaa laga afeefte dilka ciidamada ay geysanayeen iyo dadkan la waynaa sababta loo wayna waxaxaquuqda saliis baray wixii laga qaban lahay wixii dadweynaha dantooda ahay ayaa meesha laga dhawaajiy kulanka maanta waxaan ka faa'iidinay in waxyaalo badan oo haqa biniaadanka nala tuse oona barane raxmaan raxiim magacayga aadan maxamed xasan aniga waxaan ahay c o wajo good governance maanta waxaan meeshaan iskugu imaanay in aan wada iswareysano arrimaha ku saabsan jinsiyadda iyo maxaa la dhihi jiray programka dowladaha ay u shaqeeyaan labada level of government iyo maxaa la dhihi jiray hay-adaha dowliga aan ahayn waxyaalaha arrimo fara badan baa laga dhawaajiyay ay ka mid tahay xuquuqda biniaadanka iyo sharciga wux uu ka qabo sida maxaa la jira daanka looga dhaqmi lahay marka meeting waxaa tahay meeting aan waxweyn ka barane aanan rabno intaan ugu faa'iideyno bulshada banaanka markaan u baxno insha allah dadka waxaan uga baaqa sharciga wax walba uu maxaa la dhihi jiray oo oo makoose ah wuxuu u hayaa wax lagu samaynayo so waxaan rabnaa sharciga sidiisa in loo raaco kenya waa maxaa la dhihi jiray wadan leh qaynuun iyo dastuur dastuurka in lagu dhaqmo oo maxaa la dhihi jiray la jebinin waxa dastuurka uu sheegayo oon qaadana wuxuuna farayo kulankan wacyigelintiisa way sii socotay marra bay sii dheeray haddana waxaan rabnaa in la geeyo ilaa locations iyo sublocations si grassroots loogu faa'iidaysto waxyaalaha ku saabsan dastuurka laftiisa dadka ma garanayeen human rightyaashooda wax xaqa u leeyihiin xuquuqdooda ma garanayeen in la geeyo iyadana waan baahanahay